faysal sheekh cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan gobolka mudug ayaa sheegay in dowladda federaalka uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ay ka shaqaynayso sidii madax laiskugu gelin lahaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega gobolka mudug wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay ka shaqaynayso in qabaa'ilka halkaasi dega isdagaalaan sabab uu ku aadan iyadoo deegaanadai ku nool yihiin ay dowladda federaal ka sheegayso inay taabacsan yihiin maamul gaar ama qabaa'il gooni ah isagoo si hadlaya ayaa wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu mar walba ka shaqaynayo sidii uu madax iskugu gelin lahaa qabaa'ilka soomaaliyeed intii uu ka maqnaa kursiga madax tilme ee dowladda federaalkana aysan gobolka mudug ka dhicin wax dagaallo beeleedya ah balse markii uu yimiday dib u qarxeen dagaalladaasi dowladda federaalku waxay wadaa in ay isku dhufato dadka gobolka mudug degan waxayna doonaysaa inay isku dhacaan oo diriraan oo waxay xilka lahaa iyo dagaaladii ummadda soomaaliyeed oo hadda dhammaaday oo laga heshiiyey oo inta madaxweyne xasan sheekh kursiga uu ka maqnaa waa ka nasannay dagaallo intii uu kursiga ka maqnaa waa ka nasannay hadda waxaad mooddaa wixii in la soo celinayo waxaana sababaysa in la soo celiyo inuu isku dhufto inuu maamul dhul uusan lahayn uu yidhaahdo ma lahan maamul kalena uu u aqoonsado inuusan lahayn kii lahaa waa wax aad u foolxun dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku yimid dalkani soomaaliya ayaa waxay mar walba isku diraan qabaa'ilka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa lagu eedeynaya inuu yahay mid si joogtaa uga shaqeeya iskahorimaadka qabaa'ilada walaalaha ay wada dega gobollada dalka